madaxweynaha maamulka somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi caro ayaa booqday soona kormeeray khasaaraha ka dhashay debkii qabsada ee suuqa ganacsiga ee gobanimo qeybtiisa idaacadda ee magaalada hargeysa madaxweynaha oo ay wehelinayaan xubno ka mid ah golaha wasiirada qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada kala duwan ee maamulka somalilan maayar ku-xigeenka caasimadda barasaabka gobolka maroodi jeex iyo mas-uuliyiin kale ayaa tilmaamay in xubno loo saari doono khasaarihii ka dhashay dabka qabsaday suuqa islamarkaasina lala garab taagnaan doono sidii soo kabasho loogu sameyn lahaa ganacsatada hantidooda ay ku basbeeshay dabka qabsaday suuqa gobanimo qeybta idaacadda ee magaalada hargeysa
waxaan runtii la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay dadka ka ganacsanayay shacbigeenna ka mid ah ganacsatada suuqa gobonnimo ee idaacadda khasaaraha soo gaadhay iyo dhibtaa soo gaadhay qaranku wuu ka xun yahay waana la qaybsanayaa murugada iyo tacsidaba waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay wax khayr qaba ugu bedeli doono insha allah waana weydiisanaynaa waxaan umahadnaqayaa qaranku siduu gacmaha isu qabsaday siduu hawshaa wax uga qabto oo ay ugu mudan yihiin ciidanka debdemisku runtii shaqooyin horoo badan oo wanaagsanna way qabteen qaranka intiisa kalena ee gacanta ku siisay hadday yihiin ciidamada kala duwan iyo hadday yihiin dowladda hoose ee magaalada hargeysa oo agabkeeda iyaduna kaga qayb gashay waxaan u sheegayaa shacbiga dhibtu gaadhay in qarankoodu dhinac taagan yihi oo u garab taagan yihi dhammaan wixii qaranku guddigaa farsame ee maanta shiray wixii ay soo jeediyaanna insha allah waan sugaynaa qarankooduna wuu dhinac taagnaanaya wuxuu la qaban karayo wuu la qabanayaa dhammaan shacbiga somalilanna sidii dhaqanka aynoo ahaan jirtay hadday ganacsado waaweyn yihiin iyo hadday ganacsado yaryar yihiin iyo hadday qurbajoog yihiin waxaan jecelaya inay ka qayb qaataan inaynu u soo gurmanno dadkaa noloshoodii ka baabaaday qoysaskaa danyartaa ee qasooda ka baabaaday faailaam hadiya khasaaruhu inaanu inagu sii fidin oo de hadda wasaaraddiiba halkana idaacaddiiba halkana reeryogiiba halkana intaas inoo badbaaday in ilahay baynu ugu mahadnaqaynaa khasaaraha dabeed ee cinkani oo kale ah ayaa ku soo noqnoqda qeyba ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa waxaase laga sameeyaa soo kabasho ballaaran taasi oo ay garbiyaan guud ahaan dadweynaha ku nool deegaanada maamulka somalilan iyo caalamka intiisa kale